إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho iyo duleedkeeda guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeynanka hawada ah ku garaacday saldhigay ciidamada jabuuti ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee hiiraan weerar dhabagal ah oo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada beledweyne mashruuc raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen boqol iyo labaatan qoys ayay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ka samaysay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose mu'asasada alkataa'ib ayaa baa'isay mid ka mida dardaaranada raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday xarumaha dowladda federaalka ee magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis taariikhi ah dhex dhigtay beelaha garre iyo eelaay oo ay colaadi dhex tiilay warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ee u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaaday isagoo dhammaystiran qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho iyo duleedkeeda qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka weedow ee duleedka magaalada muqdisho waxaana lala beegsaday barisku imaatin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan booliiska qaraxa labaad ayaa waxa uu ka dhacay suuq bacaad ee degmada yakshiid waxaa isagana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan booliiska wararka ayaa intaasi ku daraya inay jiraan khasaare soo gaaray ciidamadii booliiska ee ka tirsanaa dowladda federaalka kuwaasoo qaraxyada lala beegsaday walow aanan weli xog rasmi ah ka helin khasaaraha ay qaraxyadaasi geysteen guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn dhanka hawada ah ku garaacday saldhigay ciidamada jabuuti ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee hiiraan warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka magaalada beledweyne waxa inoo soo jeedinaya waryaheenna abuubakar ibraahim geedi wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartamaha dhulkeenna soomaaliya ayaa ku warramaya in saacadihii lasoo dhaafay ay halkaasi ka dhaceen weeraro dhabagal ah iyo duqaymo xooggan oo sababay khasaarooyin kala duwan oo ay fuliyeen guutooyin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin haddaan ku horayno dhanka magaalada beledweyne barqanimadii maanta ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhabbaha u galeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay deegaan lagu magacaabo jaabirow oo dhaca galbeedka magaalada beledweyne inta haatan la xaqiijiyey waxaa weerarkan lagu dilay hal askari iyadoona sidoo kale ay dhaawacmeen saddex kale oo ka tirsan kolonyadii weerarka loo dhigay ee ka tirsanayd dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar weliba ay askarta dowladda federaalka isku dayaan inay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan la beegsado dagaallo khasaarooyin badan lagu gaarsiiyey dhanka kale guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay duqaymo ku garaacay saldhig ay ciidamada jabuuti ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ugu yaraantii toban madfac ayaa gudaha u galay xerada askarta jabuuti dadka deegaanka ayaana sheegaya inay saakay arkayeen gawaari ambalaas ah oo gelaya taliska ciidamada jabuuti waxaana la rumaysan yahay inay jiraan khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba ciidamada jabuutiyaanka ayaa ku sugan qaybo ka mida gobolka hiiraan kuwaasoo dhibaatooyin badan ku haya dadka shacabka ah dagaaladan ayaa imaanaya iyadoo ay kordheen weerarada ka dhankaha dowladda federaalka iyo askarta shisheeye horaantii toddobaadkan ayayna ahayd markii guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duqaymo ku garaaceen taliska xalana ee magaalada muqdisho islamarkaana ay ku dhaawacmeen laba sarkaal oo caddaan ah iyo sidoo kale burbur gaaray mid ka mid ah dhismayaasha halkaa ku yaala mashruuc raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen boqol iyo labaatan qoys ayay wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ka samaysay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xarakadda shabaabulmujaahidiin ayaa raashin kala duwan waxay u qaybisay dadka ku sugan agagaarka baar sanguuni halkaasoo isku hor fadhiyaan ciidamadeedii iyo kuwa dowladda federaalka ah iyo kuwa jubbaland oo saf ah raashinka safsaf ha loo dhiga insha allah halaisku aadiyo siday isu leeyihiin safsaf ha loo dhiga raashinka insha allah burka bariiska sokorta saddexdaa shay ha laisdul saaro saliiddana ha laaga dhiga laba caag mid kasta saf kasta oo raashin ka mid ah dadka ku nool ilaa iyo lix tuulo ayaa waxay isugu yimaadeen tuulada koban dadka ayaa waxaa loo qaybiyey bur bariis sokor iyo saliid insha allahu raxmaan maanta waxaan halkan u joognaa tuulada koban inaan u qaybino dad masaakiin oo dhowr tuulo laga kala keenay raashin ka kooban bariis bur sokor iyo saliid insha allahu raxmaan hadda raashinkii dhidhigitaankiisii waa noo dhammaaday waxaana inoogu xigi doona in raashinkaasi la bixiyo tuulooyinka dadkaasi ay ka kala imaadeen waxaa ka mid ah koban oo santarka wax lagu qaybinaya ah bangeeni yarey bangeeni weyn maambila malayley iyo bandarjadiid lixdaa tuulo ayaa ugu talagalnay maanta inaan raashin halkan ugu qaybinno iyadoo la maraayo xilli kulul oo dadkan ay u baahan yihiin baan lagu soo aadiyey jazaakum allahu khayr hadda wixii ka dambeyn waxaa noo bilaaban doono raashinkii bixintiisii maadaama hadda dhidhigitaanka unoo dhammaata dadka raashinka loo qaybiyey waxaa ka mid ah haweenay laba carruura oo ay dhashay ay uga dhimatay rasaastii ay ridayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland iyadoona ku dhaawacantay anagoo oo sacadii xasan jaylaani ee intuu ka hadalooy tuulada koban oo muslimiinta raashin inka seedi dhibaatadeen ideertay lamaruuhad oo inka dhimatay janaalajaay anigoo qaxootika ah habad guriga inka sagal inka dhimatay anigana dhaaba inka deeri odowa inka weeli madiina hal madiina ay daruus maxamed ali halna dalaala la dhaheena magaceedka inka wiin duniya la dhahe duniya ay daruus maxamed ali toddoba jir madiinana sideed jir duniya fiiraha ugu dhacday oo garabka gureyda ah beerkaa ila baxday tii kalna beerkale ila baxday anigana dhabarka oo gureyda iiga jirtaa dhaaba'a yahay anigana dhaababa ilmahana waa iga dhinteen maanta may oo farxaad dareema wadaadiisa isiidii oo farax ana ka dhex jiro burkan iyo bariidkan iyo saliidan eedi eedan ku mahadiyan ku shukriye haa helihii aan umbaahanayo anigoo dhaabaa ee waxna intarid karaayn hadda maanta ilaahay waxaa siiyo guul allah siiyo muslimiinta gaaladan ilaahay jebiyo bismillaahi raxmaan raxiim halkaan waxaan joogaa tuulada koban bur iyo bariis iyo saliid ayaa inta ku qaadanaya iyo sokor aan ku qaadanayaa tuulada koban oo canugay saddex iyo toban jir gaalada iiga dishay to iska dhex degana ilaaha mahadda iska leh muslimiinti kor allaha ka dhigo kor allaha ka dhigo muslimiinti maanta beera loo bixirayo mala bixin burkan iyo bariidkan iyo sokortana arkahayn haa xalay sidii dhaay loo fale waa laasoo seexday raabtan kaale haddila dhe waa la soo orde maanta farxadan jooglaana haa saasaa jirta haa koban maho maxaa soo socda maxaa lidiin siinay bariid sokor saliid bur aan dhehe haa muslimiinta walaalahana siinhayaan kheyr allaha siiyo guul allaha siiyo sidoo kale masaakiinta wax la siiyey waxaa ku jiray rag cuuriyaamiin ah bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ahaa qof cuuriyaan waa magacaydana xasan cabdi maxamed waxaana ka imaaday tuulada malayle walaayada islaamka waxay igu yeertay lambar unbay iga soo waceen ku soo hagaag tuulada koban baa layidhi tuulada kobanaan imaaday waxay i siiyeen bur bariis saliid sokor raashiin ahaan ay ii siiyeen ilaahay kor ha ka dhigo haddana weliba waxay ii ballanqaadeen wix al wixii ilaahaas u dhiibay haddana mar labaad inay isiiyaanna way ii ballanqaadeen bismillaahi raxmaan iraxiim magacey waa mursal cadow maxamed maalintan macnaha wahali inkuweeray koban insha allah wilaayada inkuweerti wilaayada islaamka inkuweerti alxamdulilaah of uryaana e lugta uryaanka e marka insha allahu raashinay isiiyeen bur sokor saliid ayaa isiiyeen marka insha allah ilaahay kor ha ka dhigo gaaladana allah jebiyo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay u gurmataa dadka masaakiinta ah iyo kuwa fuqarada ah ee ku nool deegaanada ay ka taliso amaba kuwa kaabiga ku haya ee ay gaari karto mu'asasada alkataayib ayaa baahisay dardaaranka mid ka mid a raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday xarumaha dowladda federaalka ee magaalada muqdisho
bismi illaahi araxmaani araxiim ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
waa xalqada afar iyo tobanaad ee silsilada dardaaranada naftoodurayaasha oo ka mid a isdaaraadka ay baahiso muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa dardaaranka naftii hore cabdiraxmaan maxamed axmed wuxuuna ugu horreyn ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula dardaarmayaa inay ku sugnaadaan halganka ay ku jiraan marka walaalayaal waxaa ogaataan jihaadka intuu jiro inaan nimco ku jirno wallaahi bilaahi maalintii dunida gaal laga waayo maalintaa bacni maalintaas waayo dadka qaar waxay u arkaan gaaladan imtixaankan iyo waxaan u jeedaan rafaadka wallaahi rafaad maa waa nimco wallaahi wallaahi nimco waayo maanta hadduu dunida gaal joogi lahayn oo muslim bis ahaan lahayn mashaahadaha jiri lahayn may wallaahi ma jirteen ilaahay waxaa waaye gaala inuu imtixaanay waxaa waaye waa nimco khaas ah oo waxaa waaye ilaahay inoogu talagalay waa inaan ka faa'iidaysanaa walaalayaal waxaa waaye aan ilaahay inta nafteenna lafaheena dhacaankeena kulli aan ku bixinaa waddada ilaahay sidaan ku gaari lahayn ilaahay raali aan siisadaa sidaan ku gaari lahayn oo waxaa weeyaa waxaa weeyaan walaalayaal aan ilaahay ku raaligelin lahayn waa inaan ku dadaalnaa nimcadaas ilaahay uuna sii maanta inuu gaalo dhulka keenay oo nagu imtixaamay wallaahi aniga khaas nagu taha wallaahi waxaad dareemaysiin waxaa waaye sanawaad yar ka hor waxyar waxaad waxaad dareemaysiin in maanta soomaaliya ayna jirin meel ah ka jahan waxa oo waxaa waaye dowlad cilmaani iskeenaysatay oo waxaa waaye dabagaal iyo balaayo la wartay meel wax laga bilaabi la aqoon sidoo kale wuxuu dhallinyarada soomaaliyeed u soo jeediyey inay ka qayb qaataan halganka ka socda waddanka dhalinyarada maanta joogta waxaa u sheegaa maanta fursadda soo martay wallaahi bilaahi weligeed ma soo mari doonto wallaahi cimriga awowayaasheena iyo aabbayaasheena caawa ka baxeen waa dhinteen sirrada ku dhinteen ilaahay maanta wuxuu noo keenay jihaad oo noo keenay maanta suuqa jihaadka ilaahay waxaa waaye khaasatan soomaaliya nooga istaajiyey daa waxaa oo nooga istaajiyey marka walaalayaal haddaa ka faa'iidaysan weyna fursadaas wallaahi khasaare adduun khasaare aakhira maanta nagu dhacdo maantaas wallaahi marka ilaahay wuxuu jihaadka waxaa waaye nagu keenay waliyumaxis allaahi aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin dadka mu'miniinta in lagu kala sooco intii rumaysay oo jihaadka u istaagtay naftooda lasii kala sooca walaalayaal marka walaalayaal waxaa waaye nimcadaas ilaahayna siiyey in badan aan ku shukrino ilaahay nimcadiis marka laga faa'iidaysan waayo maalinta roognay oo khasaarnay waa maalintaas wuxuu dhanka kale bulshada kula dardaarmay inay fadhiga ka kacaan islamarkaana halganka ku soo biiraan marka waxaa rabaa dadka qaacidiinta inaan idhaahdo walaalayaal oo muslimiinta oo ilaa hadda jihaadka soo haleeyay walaal waad ujeedaa caalamka maantay gaaloo dhan waa issoo bahaysatay meel walbay joogto haddii aan lahayn maraykan naata ku iireed midowga suufiyeed ruushka iyo gruubkiisa jayna inta kasoo socdaa afrikaan waa kuwanana kusii yaaciyey walaal waxaa waaye goorma aad diinta kaalintaad ka gelaysaa walaal goorma aad waxaa waddada ilaaha u diriraysaa ma shakiya kaaga jiro inuu jihaadkan jihaad xaq yahay bilaahi calayka in gaalo loola diriro inay jihaad tahay miyaa shak kaaga jiraan ma waxaa shak kaaga jiraa inay gaalo dhulkeena nooga imaato miyaa shak kaaga jiraan ma waxaa shak kaaga jiraa inay gaalada u socoto inay diinta islaamka baabi'iso bilaahi calayka intay ku aragtay gaalo oo dad muslimiin u gurmanaysa ama khayr iyo wanaag iyo waxaa waaye sharaftooda ku dadaalaysa intay ku aragtay ilaahay meel oo gaal iyo muslim kuheshiiyeen ama kuwada malaa oo dhahay qur-aanka si kasda ogdaysa waxaa waaye ku arkimaysa inaan gaalada ka ugu sarreyno oo jisi ka qaadayno oo saas nagu hoosnoolyihiin oo annaga ka sharafta le cizada aan nahay oo waxaa waaye waddooyinka ku caarginayno ilaahay sidaas waxaa waaye inay hoosta u noolaadaan walyaa laakiin si kaleeto inay gaaladna ayagoo naga sharaf badan inay adduunyada ku noolaadaan hayhaatay ka taawadaada cabdiraxmaan ayaa camliyadna furnimo ah uu albaabka ugu furay majmuuco xoog kugalayaal ah ka fuliyey hotelka naasaha buloodwan ee magaalada muqdisho taasoo dhacday bishii ramadaan ee sanadkii kun afar boqol soddon iyo toddobadii hijriga iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay siddeed iyo toban dollar dhibic siddeed sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic siddeed halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي
halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis taariikhi ah dhex dhigtay beelaha garre iyo eelaay oo ay colaada dhex tiilay munaasabad si heer sare loo soo agaasimaya oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday qaybo ka mida walaayada islaamiga ah ee baaye bakool munaasabadanna oo gunaanad u ahayd kulan socday wax ka badan toban maalmood ayaa waxaa lagu heshiisiiyey beelaha walaalaha ah ee garre iyo sidoo kale eelay kuwaasoo wada daga qaybo ka mida walaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo sidoo kale baayo bakool colaadin muddo ah soo dhex taalee labadan beelood oo u badnaa mid dhuleed ayaa lagu gorfeeyey kulankan waxaana ugu dambayntii laga soo saaray qodobo muhiim ah oo laisku afgartay qodobadaas ayaa kulanka waxaa ka sheegay mid ka mida guddiga dib u heshiisiinta
waxaa lagu heshiiyey in la bixiyo diyada afarta qof oo labo ka mid ah ay horreysay waxaana loo xukumay min boqol neef oo geel ah nambar labo muddada lagu bixinayo diyada waxaa la isku waafaqay inay ahaato toddoba bilood gudahood oo ka bilaabanaysa bisha rajab nambar saddex waxaa lagu heshiiyey ragga dhaawacmay in maxkamadda la geeyo marka ay bogsadaan kadib namber afar waxaa lagu heshiiyey in lagu bixiyo muddo dhan bil oo ka bilaabanaysa bisha rajab xoolihii dhintay oo tiro ahaan ka kooban shan neef laba ka mid ahna ay ahayd lo qiimuhuna uu noqday guud ahaan afartan iyo shan milyan oo shilin soomaali ah intaas kadib suldaan cabduqaadir daade oo ah suldaanka guud ee beesha eelay ayaa munaasabada ka hadlay wuxuuna sheegay in ka eelay ahaan ay qodobadaas siday tahay u dhaqangelin doonaan quduufya ama maraashya may ku mid aha inuuna qaadani geega barnaamij kun walaanyogaana sulxugaas tanshe inta deeri garray eelay kani uurhuma nasgaban tiimar kun uur dhadhiija geegi lideeri sababtiya yamay banin ataa in horumar mideentii reer eelay midoowen tallaabo waaba qaatantii etasaasan aaminsagna reer eelay barnaamijkun aan haqaadi iilaqaadana su'aala وجزاكم الله خير الجزاء خير السنسي هذا ما أقول sheekh maxamed abu usaama ah oo ah waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo isna munaasabada ka hadlay ayaa isna la dardaarmay labadan beelood dadkanagii waa la baabi'iyey maalinna kama damqanayna nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi habeen iyo maalin la caynaya walaalayaal oo marnaba aanan ka damqanaynin bilaahi calaykum ilaahay diinkiisa laleeya laguma dhaqmaayo gaala halkaas ay taaganta najaaso ay leedahay ma sujuudi kartaan xorriyadan haysana xaggee taalaa marka aan isku haysanno dhul iskugu qabsan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa jaahiliyadan iyo dulmigan intuu naga kiciyey yuu islaam nagu ilaahay islaamkuu nagu ifiyey intaan qaadanna cindiga naga ha galo annagu ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala qadiyadan dheel ma noqon doonto maxaa yeele juhdiga ku baxaan ognahay waxaan ognahay dhiiggii islaamka ay ku daataan ognahay xaqdaradii meeshan ka dhacdaan ognahay tallaabo ninkii gediya tallaabo maanta waan isla joognaa in warkaas la maqlana waa rabnaa biidni illahi subxaana wa tacaala ninkii tallaabo gediye caya uu ka tirsanaadaba meesha aan la kornaayay oday socda oo hadhuu boorsooyin wata ama buuga gacanta ku wadoo le hebela meeshaan meeshaan ku jiray saana laga yeelay annagu haddaba ma aqbali doonno waxaan hadhow yeeli doonina haddaan isu sheegno waxa aan ku ballannay maantayto dadka almu'minuuna calaa shuruudihim waxaan ku ballannay meeshaasi inaan cid dambe wax ka qodaynin aan la tegaynin sida dadka ay ku kala badbaadayaan xoolahoodana ay ku dhaqanayaan dhulkoodana ay ku dhaqmaanayaan wararkayga marka walaalayaal waxaan idinkugu soo koobaya idinkoo raalli ah ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo annagu waxaan rabnaa walaalayaal si jiddiyo leh oo walaalnimo leh oo dhab leh inaan isula shaqayno intaan isla joogin ilaahay baa ogsoon subxaana wa tacaala waxaa kaloo jira kelimaad ay jeediyeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa walaayadii islaamiga ah ee baaye bakool hadday noo suura gasho dhegaystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhow waxaa wareysiyada caawa hadduu allah qadaro inshaa allah warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa